tartankan kubadda koleyga ah oo ujeedkiisu yahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa ka furmay degmada shibis ee gobolka banaadir waxaana ka qaybgalaya sideed kooxood oo kamid ah ciyaartooyda kubadda koleyga lagana soo aruuriyey degmooyinka gobolka banaadir sida ay sharaxayso gudoomiyaha qabanqaabada tartanka sucaad cabdulaahi waa barnaamij loogu talagalay isdhexgalka iyo nabadeynta magaala madaxda soomaaliyeed ee muqdisho barnaamijkan ma aha mid aan anigu keligay aan soo qaban qaabiyo dad aada u tiro badan oo maskaxdooda iyo maalkooda ku midoobay uguna talagalay magaalo madaxdeeda inaan wax kaga bedelo ayaa runtii kasoo shaqeeyay xiriirka kubadda koleyga soomaaliyeed guddoomiyaha ahna governorka muqdisho meyer madaale degmada shibis wasiir hore xildhibaan hore xuseen carab ciise walaashay gini nuur dad badan oo ahaa dadkii wax ku bartay wadanka kuna barbaaray magaalo madaxda muqdisho ayaa ka fikiray sida keliya ee dhalinta loo hawlgelin lahaa ama waktiga badan ay hayaan ka qayb gashay sideed kooxood oo ka kala yimid degmooyinka laakiin ku ciyaarayay juniorada aan matelayn degmooyinka kuwa degmooyinka u ciyaara kasii yaryar dhalintaas aan haysan garoomo ay gaar u leeyihiin ama lagu tababaro oo loogu talagalay in lagu mashquuliyo tobanka cashe ugu dambeysay bisha rabadaan farxadda dhalinta saada ogtihiin waxa ugu muhiimsan waa ciyaaraha sabab waxay galaan isdhexgal waxay bilaabaan barasho gaarah waxay bilaabaan inay ka shakeeyaan maskaxdooda iyo jirkooda siday u dhisi lahaayeen marka barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay ubaxa berito magaalo madaxda magaalada muqdisho